فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduwallaha qadaro caawa barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah qarax lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay degmada jannaale ee shabeellaha hoose xog ku saabsan qaraxaas ayaan idiin soo gudbi doonnaa xaflad ballaaran oo lagu dooranayay suldaan cusub oo ay yeelato beesha jareer weyne oo ka dhacday jubbooyinka mas-uuliyiin salaadiin waxgarad iyo marti sharaf kale oo ka hadlay xafladdii caleemasaarka suldaanka ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka hadlay weerar lagu dilay askar faransiis ah oo mar kale ka dhacay dalka maali dowladda hindiya oo mamnuucday madaaris lagu barto diinta islaamka qodobadaas waxaan idin haynaa xubintii taxanaha inoo ahayd ee ummaduhu waa akhlaaqa زالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa waraysyada oo dhammaystiran qarax lagu dila askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa uu maanta ka dhacay degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya degmada jannaale ee shabeellaha hoose ayaa ku waramayay in maanta guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax xoogan la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo socdaal ku jiray qaraxa waxaa ku dhintay saddex askari halka laba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada weerarada iyo sidoo kale duqaymada ayaa waxa ay muddooyinkii lasoo dhaafay ku badnaayeen saldhigyada ciidamada sheeye ee kuwa dowladda federaalka ah ay ku leeyihiin magaalada jannaale iyo sidoo kale qaybaha ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى
waa hagaag dhegaystayaal waxaa idiin soo wadnaa qodobo ay ka mid yihiin xaflad ballaaran oo ay beesha jareerweyne ku dooranaysay suldaan cusub iyo sidoo kale qodobo kale balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka oo ay ka mid yihiin mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka hadlay weerar lagu dilay askar faransiis ah oo mar kale ka dhacay dalka maali iyo dowladda hindiya oo mamnuucday madaarista lagu barto diinta islaamka qodobadaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa ka hadlay weerar lagu dilay askar faransiis ah oo mar kale ka dhacay waddanka maali jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta wadamada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa sii wada howlgallada milatari ay sida gaarka ah ugu beegsanayso dowladda faransiiska ee caadada ka dhigatay aflagaadeynta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam toddobaadkan gudihiisa waxay dagaalyahanada nusratul islaam walmuslimiin gudaha maali ku dileen shan askari oo faransiis ah kuwaasoo qayb ka ah duulaanka shisheeye ee faransiisku hogaaminayo kusoo qaaday dalka muslimka ah ee maali bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaq ah oo ku hadasha afka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayay kaga hadashay howlgal ka dhacay maali oo lagu dilay laba askari oo faransiis ah halka lagu dhaawacay mid kale mar kale ciidamada nusratul islaam walmuslimiin waxay wacdaro adag ka dhigeen dalka maali towfiiq allah iyo taageero xaggiisa ka timid dabagal iyo sahmin kadib waxay mujaahidiintu siddeed iyo tobankii jamaadul awal qarax nuuca dhulka lagu aaso ah la beegsadeen kolinyo ka tirsan ciidamada faransiiska oo waday howlgal sirdoon kana waday deegaan lagu magacaabo maanka waxaana qaraxu uu burburiyey gaari gaashaaman iyadoo ay ku dhinteen laba askari halka lagu dhaawacay mid kale weerarkan wuxuu kusoo beegmayaa maalmo kadib markii ay mujaahidiintu fuliyeen howlgal fariid ah oo lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee faransiiska taasoo wadarta ciidamada faransiiska looga dilay maali muddo ka yar isbuucu gudihiis ka dhigaysa shan askari ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaq ah bayaanka ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaa sidoo kale looga hadlay waraysi ay warbaahinta faransiiska siisay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkaas taasoo ku sheegtay in ciidankooda ay u joogaan maali codsi uga yimid dadka waddankaas ogolaanshaha xukuumadda bamaako iyo meelmarinta qaramada midoobay qaybaha dambe ee bayaanka waxay mujaahidiintu wacad ku mareen inay sii xoojin doonaan howlgallada ka dhanka ah ciidamada faransiiska ee duulaanka ku jooga waddanka maali dowladda hindiya ayaa mamnuucday madaaris lagu barta diinta islaamka wararka naga soo gaaraya waddanka hindiya ayaa waxa ay ku waramayaan in dowladda waddankaasi ay mamnuucday madaaris islaami ah oo ay wax ku bartaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankaas xukuumadda hindiya ayaa soo saartay sharci lagu xirayo madaaris islaami ah ee ku yaala gobolka saam ee waqooyi bari waddanka hindiya taasoo ay qiil uga dhigtay in dugsiyadaasi ay bixiyaan waxbarasho heer hoose ah wasiirka waxbarashada ee gobolka saam ayaa waxa uu xaqiijiyey in in ka badan toddoba boqol madaaris ay wax ku bartaan dadka muslimiinta ah oo ay dowladdu maalgeliso inay albaabada u laabi doonaan bisha soo socota ee abriil iyagoo sheegay inay ka turjumayso hanaanka dowladda ee ka dhanka ah muslimiinta ku nool waddanka oo ay ka badan yihiin dadka hinduuska ah tallaabadan ayaa waxay daba socotaa qorshe ay dowladda hindiya ku doonayso inay waddankaasi uga baabi'iso shacairta islaamka iyadoona dagaal adag kula jirta dadka muslimiinta ah islamarkaana garab siinaysa dadka hinduuska ah wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin هذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت
waa hagaag weli qaybaha hore ee dhuuxa ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa beesha jareer weyne ayaa xaflad ka dhacday qaybo ka mid a walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxa ay ku dooratay suldaan xafladanna u ahayd mid si alsar loo soo agaasimay islamarkaana ay beesha jareerweyne ku dooranaysay suldaanka ayaa waxay ka dhacday deegaan lagu magacaabo booriini oo toddoba kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka soo qayb galay marti sharaf ka tirsan beelaha jareerweyne oo isaga kala yimid deegaanada ka tirsan wilaayada hiiraan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo jubbooyinka iyo sidoo kale salaadiinta waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan wilaayada jubbooyinka gunaanadka xafladda kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horeyntii waxaad ku soo dhowaataan suldaan maxamed mayow abuukar suldaanka beelaha jareerweyne ee shabeellaha hoose sidoo kalena ah hafayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo halkaas kelimad ka jeediyey waxaan maanta anigoo ku hadlaayo magaca qowmiyadda jareerweyne gobolka shabeellada hoose ayaan xafladan annagoo wufuud badan ah waxaan soo aadnay walaalkeen suldaan cabdiraxmaan cali cabdi cali masaarkiisii anigoo ku hadlaayo magaca kana wakiil ah qowmiyadaas jareerweyne oo ku dhaqan gobolka shabeellada hoose suldaan waan ku soo salaamnay waxaana ka soo qayb galnay xafladaada waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala allah kula garab galo mas-uuliyaddaana culus iyo ammaanada aad ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa aad ku qaadayso anigoo magaca qowmiyadaas ku hadlayana hadeertaan waxaan ku saaray duubkii oo micnaha markaas oo cidda aan kaaga waday insha allahu kitaabkaasna kitaabkaasna waa kitaabkii aad inaad bulshada ku hogaamiso aan kaaga rabnay insha allahu catarkaasna waxaa waaye catarkaagii aad isku qurxin lahayd insha allahu micnaha taas waxaan leeyahay waxay ahayd soo dhowaynteenii marka waxaan leeyahay dhammaan anigoo aga mahad celinaayo walaalaha beelaha soomaaliyeed salaadiintoodii nuqabadoodii dhammaan ka socotay ee jubbooyinka dhammaan adinkana waa idinka mahad celinayaa marti sharafka qiimaha badan oo nagala soo qayb gashay xafladan marka insha allahu midda kale anigoo ku hadlaayo magaca nuqabada walaayada shabeellada hoose dhammaan adinkana waa idinkaga mahad celinaa qolo nuqabada aan ka soo tegay dhammaanna waxay wax u soo direen salaan bulshada ku dhaqan jubbooyinka khaasatan naqiibyadooda salaadiinta martisharafka kulli waa salaamantihiin waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalkeen ilaahay subxaanahu wa tacaala xilkaa culus aan maanta u dhiibnay ilaahay subxaanahu wa tacaala allah ha la garab galo ilaahayna ha u fududeeyo bulshada qowmiyadda jareerweyne ku dhaqan ee jubbooyinka waxaan leenahay walaalkan asagoo diidan shalay adinka u doortay inuu hoggaankaa qabto waxaan idinka rabnaa marka inaa la shaqaysaan si wanaag kalgacaltooyo si diiran inaad micnaha maanta walaalkaa iyo maxaba leh inaad u soo micnaha maxa wax la qabataan ayaana laydinka rabaa imaa haddii aad samayn weysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala lacanad ayada ayaa idinku dhacayso ninkan maanta waa amiir diineed oo maxay maanta nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man adaaca amiirii faqad adaacanii waman adaacanii faqad adaaca allah waman casaa amiirii faqad casaanii waman casaanii faqad casa allah marka amiirka waxaan idiin dardaarmaynaa annagoo qowmiyadda shabeellada hoose magaceed ku hadlaayo inaad adeecdaan laga dambeeyo hadday bulshada ismaqaliyaas adeecid laga waayo maxay ahayd ee wax maanta horumar ah iyo wanaag ma gaari doonto marka insha allahu bulshadeeda markaan usoo noqdo waxaan idin leeyahay horumarkeena wanaaggeena sharafteena cizigeena ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkaa ayuu geliyey diintaana waxaa laga rabaa si dhab ah khaalisan inaan u qaadanno oo ikhlaas ay naga tahay maxay ahayd maanta haddii diinta aan qaadanno ilaahay wuu nagu cizaynayaa waa qaadan weyne ilaah waa nagu dulaynayaa adduuniya aakhiro ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi alaakhiriin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kitaabkan qolo ilaahay darajo sare ayuu ku siiyey oo caaliye ah horena ilaahay hoos ayuu ku mariyey qof kasta oo maanta kitaabka ka run sheegoo qaato ilaahay cizi iyo sharaf iyo darajo ayuu ku siinayaa qof qalboo qaadan waayana ilaahay wuu ku dulaynayaa marka waxaan ogaanaysaan maanta nasabkaygaa sidaas ah saasaan ahaylandheeran ahay landheeran gaab ahay ma ahane nabigeena wuxuu leey man badaa bihi camalahu lam yuslix bihi nasabahu qofkuu camalkiisa dib u dhigo maxay ahayd maanta qabiilkiisii darajo ma siin karo maanta camalka macnaha waxa berina laga weydiinaayo qabriga waa acmaasheena oo saalixadda ah marka insha allahu waxaan leenahay inaan wax badan dadaal badan samayno marka insha allahu bilahi tawfiiq dhammaan way islaamaynaa suldaanow garabkaaga allah galo ilahayna xilkaa culus ilaah kula garab gala insha allah kaasi wuxuu ahaa suldaan maxamed mayow abuukar afhayeenka odayaasha dhaqanka walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sidoo kale salaadiintii martida ah ee halkaas ka hadlay waxaa ka mid ah suldaan cabduqaadir raxaydar suldaanka beelaha direed ee jubbooyinka bacda salaan ilaahi subxaanahu watacaala umahad celinaynaa bacd allaahi waxaa u mahadcelinaynaa walaayada jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo beryahan ku mashquulsanaa ama juhdi badan ku bixiyey ka warqabka beelaha degan jubbooyinka ka warqabkooda iyo la socoshadooda iyo dhismahooda iyo si kor asoo uqaada lahay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaayada degmada jilib oo aad juhda uu bixisay beesha reer jareermeyna inay garab istaagto iyo walaayada degmada kamsuume oo idina beesha reer jareerweyne inay xafladaan aad u ballaaran ay u suurta gasho juhda ku bixisay oo muddo bilooyin ama sana ku dhow daba istaagneeday aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaayada degmada jamaame oo maanta xafladda lagu qabtay tuulida degma jamaame ka tirsan la yidhaahdo booriini degmadaan walaayada ka taliso mas-uulinteeda dhammaan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa culamaau diinka beesha reer jareerweyne waxgaradka beesha jareerweyne iyo salaadiintooda dhallinyarada beesha jareerweyne iyo habeenkooda dhammaantooda waa u mahad celinaynaa xaflad aad u ballaaran qayme leh oo aad u ballaaran oo hore alou arkan degmada jamaame ayay ka dhigeen maanta beesha jareerweyne aad baan ugu mahad celinaynaa suldaan cabdiraxmaanne aad baan u soo dhowaynaynaa ilaahay garabkiisa ha galo suldaanka beesha ay dooratay ananka hadda aan aynu qobada jubbooyinka waa garab istaagaynaa waana la shaqaynaynaa haddii si la yidhaahdo beesha reer jareerweyne culum iyo caam dhammaan waa u mahad celinaynaa haddii si la yidhaahdo ilaahay ha ka abaalmaryo isku xirkoodina allah wanaajiyo beesha reer jareerweyne jubbooyinka taariikhay ku leedahay waxay ka mid tahay beelaha ugu bilaaran waxay leedahay taariikh maguurtaane ay ku leedahay jubbooyinka beesha reer jareerweyne oo la yaqaano beesha jareerweyne waa beel gaaban ma aha ilaahay isku xirkooda iyo wanaagoodine ilaahay au suurtageliyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa suldaanka suldaan maxamed mayo oo ka yimid shabeellada hoose waa naqaanaa afyeenka shabeellada hoose noqobada waaye anagoo hadda magaca odayaasha noqobada jubbooyinka ku hadlaayo suldaan soo dhowow maadaama maanta ad ka soo qayb gashay xaflad lagu qabtay gobolka jubbooyinka gaar ahaan degmada jamaame waanin soo dhowaynaynaa adiga wafdigaadaba waanay mahad celinaynaa waxaa kale kuu fariin kugu dhiibaynaa noqobada shabeellada hoose aad iyo aad baan u salaamaynaa anagoo ku hadlaayo afka noqobada jubbooyinka haddii si la yidhaahdo waan ku mahad celinaynaa soo dhowow xafladaad ka soo qayb gashay xafladdana xaflad aad u ballaaran waaye suldaanka beesha reer jareerweynini waa u duceynaynaa ilaahay garabkiisa ha galo soo dhowow suldaanow dadka dariska ah oo beelaha jareerweyne la degani wanaag iyo kalsoonina la dhaqan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته suldaan cabdiraxmaan cali cabdi waa suldaanka cusub ee beesha jareerweyne islamarkaana xafladda lagu caleema saaray waxa uu madasha ka sheegay inuu beeshiisa ku dhaqi doono kitaabka qur-aanka kariimka isagoona ka codsaday inay kula garab galaan xilka ay u dhiibteen
أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهت إسكالي عليه نوافجي نعمة أو آت قالي إيه الله يا مهت لي عليه نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن والاستقرار الله يا مهت إسكالي الله سبحانه وتعالى ما يبليا وما بكم من نعمة فمن الله nicmadii ilaahay iya ka ahaatay ee amnigan faraha badan iyo macnaha dadkan meelangan iska kooyan oo walaalaha eh oo beel kasta taabadaayan dadka walaalaha eh oo macnaha xafladan kasta qaybgalen meelanka kulansanyan dhammaantii un mahadnage dadka micnaha jubbooyinka ee shabeellada dhexe shabeellada hoose kulligan mahadnage ay kalan mahadnage amiirkeena bariga africa sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahullah ay kalan mahadnage waaliga maamulka waaliga jubbooyinka gaar ahaan sheekh maxamed abu cabdallah xafidahullah ay kalan mahadnage odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliyeed ay kalan mahadnage odayaasha salaadiinta ugaasyada malaaqyada kulligan mahadnage ay kala mahadnage ee odayaasha haddana iyo dhallinyarada cayaalka yar yar oo aad meelanku muuqdan iyo maamooyinka iyo gabdhaha cafiifaadka eh iyonan mahadnage ay kala mahadnage ee martida ninka koyti gobollada hiiraan iyonan mahadnage sida shabeellada hoose shabeellada dhexe saakow iyona mahadnaga insha allah mayba siinlee sudhowaada saanti isagniinsa qaadan jirado janaad ilaahay hasiinka ziyaadiyo miisaanka xasanaadka ilaahay allah hasiinka qabo ay kala mahadnagee lajinada beesha jareerweyne ay kale meelaan mahadnagee alkataib ee sida macnaa baaxadda weyn oo jihaadka ku socda bariga afrika kaalintanka qaadadoytan ee kamahadsantan qeebaha alkataib ay kalmeelanka mahadnage dhammaan odayaasha suldaamada ugaasyada iyo kulli mahadnage mayna siinka codsadee in igarab qabsatan in igarab qabsatan odayaasha beelaha islaamka ee soomaaliyeed ee inta kusukulimeen dhammaan in garabkay roogsatan si gaar ahaan beesha jareerweyne in lii garab qabado macnaha mar kastaba macnaa xaalado iliilo socdo sidii walaalahaba ka dhawaajiyeen ay kala meelanka mahadnage dhammaan micnaha dadka macnaha kasoo qabeelayaasha ah dhan welbaha kakooyan mahadnage intaas kadib walaalayaal xilka li'indooradii waa xil aad iyo aad un culus maysiinku codsadee walaalogay in garab qabatan anigana tolkayga ayaa ila jeclaadi in aan ku hogaamiyo kitaabkii allah iyo sunnadii rasuulka kitaabkan alle iyo sunnada rasuulka in aan isku hogaamiyo iyo in dooratan ilaa alla subxaanahu wa tacaala may weydiisadee in idinka kaalmoyo idinkana garabkay roogsatan may meelanka caddeeye in macnaha intii aan kitaabkan ilaahay iyo sunnadii rasuulka oo aan macnaha siingu hogaamiyoy inay cadhecdan haddii aan ka leexdo inaysan ini cadhecne igna seexaytan insha allahu kadib intaas kadib may meelanka caddeeye intii kitaabkan ilaahay iyo sunnadii rasuulka oo micnaha oo raalli keebta ku dhaqanje oo ka qanacsanta suldaaniyan ay intii kasoo horjeedana suldaanman ay insha allahu tacaala gabagabadii munaasabadda waxaa suldaanka cusub ee beesha jareerweyne lagu wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka hubkii iyo sidoo kale gaarigii uu beesha ugu shaqayn lahaa iyadoona damaashaad lagu soo gabagabeeyey xafladda
suldaanka waxaa ugu talagalnay qoriga aakaha inuu ku difaacdo kitaabkiisi inuu ku difaacdo waa kitaabku wuxuu ku difaaci lahaa waa wuxuu naftiisa ku difaaci lahaa waa wuxuu diintiisa ku difaaci lahaa waa wuxuu ku difaaci lahaa dhaqankiisa waa wuxuu ku difaaci lahaa caqiidadiisa booshkiisana waa wataa waa arkaysaan rasaastiisana waa u cabbaysan tahay suldaanka inaan ku wareejiyaan rabaa beeshiisa waxay ugu tala gashay gaarigii uu ku hogaami lahaa ee maaragta beesha ku maamuli lahaa waa kaa gaariga cusub ee hortiina yaalla arkaysaan beeshiisaa ugu tala gashay gaariga furihiisa la rabaa in lagu wareejiyo waa kaa gaari cusub weeye furihiisana waa kaa beeshiisaa ugu tala gashay inuu beesha ku hogaamiyo suldaan iga qabo suldaanka waa u dhammaystiran yihiin intii aan u awoodnay ama beeshii u awooday أما مسلمين تقول تلقى سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxaayaan ku sii dhownahay markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii taxanaha inoo ahayd ee barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq caawo waxaad ku soo dhowaataan qaybta sideedaad waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac hooyadii hore askarta dowladda federaalka ah ayay ahayd cidda ugu badan ee kufsiga geysan jirtay laakiinse markii maandooriyuhu u batay sidoo kalena aad loo badiyey waxyaabaha kale ee dhallinyarada diintooda looga fogaynayo waxa ay qaadeen tubtii askartu ay ku socotay waxaana xarkaha goostay kufsiga waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid in wiilal iyo gabdho yaryar si isdabajooga loo farxumaynayo waxaa intaa dheer inaanay jirin maxkamad loo dacwo tago oo cadaalad ah hooyada iyo aabbaha dhalay gabar yaroo lagu kufsaday degmada kaaraan ayaa waxay ka warrameen sida ay wax u dhaceen gabirta oo guriga xaafadda islaan eedadeeda wax ka soo qaadanayso oo guriga ku dhegan albaabkeeduu deganaayay gabirtii gacanta ka qabsaday gudahuu la galay gudaha hadduu la galana gabirtii waa faraxumeeyey waxaa lagu ogaada saldhiga ayaan tegey rafeertan qaatay rafeertadii digfeeraan geeyey digfeeraddaan geeyey ayagaa caddeeyeen dowladda faradaalana waxaan ka codsanayaa in xaquuqdayda laga qabto gabartayda fa waxa lagu sameeyey ujeeddaan xaqa aan leeyahay waa in laygaga qaadaa sharciga islaamka shareecada islaamka waa in lagu xukumaa laygu caddeeya gabarta shan jiraya waa galabay casir xilli casri ah gabadha guriga ma joogi jirto mise bannaanka aada gurigay joogtay gabar eedadeeda xaafadeeda gelaysay guriga ka sokeeyuu deganaay albaabku gacanta ayuu ku qabsaday guduhu la galay
gabadha guriga ku jirtay ninka markuu soo xogay bannaanka imaaday marka imid qayleyso marka dubsadan uu taagna marka dambe haddaan la hadlana anigu waa ku dilaa uu yiri haddaa faaree gelist kabacdina walaashiisaa wata anaa soo geli gurigan ku fiirshay waa barneed alaabteeda
bishii sebteembar laba kun iyo labaatankii muqdisho oo waxaa ka dhacay fal argagax iyo aanfariir abuuray oo ka nixiyey muslimiinta gudaha iyo dibaddaba ku nool xamdi maxamed faarax oo ka tirsanayd ardayda dugsiyada sare ka qalin jebisay ayaa waxaa laga soo tuuray daaqadda dabaqa lixaad ee dhismo dheer oo ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho kadib markii la kubsaday lana dilay waxaa loogu talagalay inay ku dhex dhacdo luuq dhinacyada ka xihan oo u dhexeeya dabaqa iyo guri kale oo ku dhegan laakiin guriga kale dushiisa ayay ku dhacday kadibna dhankii luuqa maahane geesta kale ayuu meydkii u dildilloomay waxaana la helay asigoo jid dhexdii yaalla durbadiiba waxaa la geeyey isbitaal waxaana bilowday banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka iyo kufsiga isla socda ee xamdi loo geystay waxaan ka maqalnay ninka oo hadlay oo oo biliiska markii aan maqalnay hadalkiisii damiirkeenna iyo shucuurteenna marka aynaa muujinno damacnay waxaa nagula soo dalbaday askar wayna dileen wayna jirdileen wayna laayeen xabad ay nagu rideen wax walba silac waana dileen waana dileen askartii askartii waana dileen haddana waana xidhan gabdhahana naga xidhan markaa meesha hor istaagnay oon shucuurtaan muujin rabnay oo mudaharaadaynay way naga hor istaageen mudaharaadka way naga hor istaageen cadaalada rabnaa xamdi cadaaladay rabtaa gabdhii bistooladaa lagu garaacay nin nin nin oo mas-uula gabadha inta qabtay oo baabuurka lugtiisa ku dhuftay ayadoo wiifaysa ma fahantayd oo laamii ku dhex qaawiye cadaalada rabnaa cadaalad cadaalad wadanka cadaalad ma laha wadanka cadaalad ma laha cadaalad aan rabnaa ilaahay xaqiisa aan rabnaa ilaahay xaqiisa ilaahay xaqiisa qof nagula dhaqantaa rabnaa wadanka cadaalad ma laho aangalamtaa rabnaa dad ma haysano dad ma haysano dad ma haysano dad ma haysano dad ma haysano dad ma haysano wadanka cadaalad dagaalka aan ku maqalnay garsoore cabdiraxmaan yuuro xabsiga uu ka soo daystay dadka oo weerad ku ahay nama qabato cadaaladaan rabnaa waa soo bannaan baxnay laamigaa nagula jiiday gabdhaheennu waa la xihay saldhigga waa berigay ku xihan yihiin gabdhihii kale waa la jiiday saasaa u wada naalnaa xaqa ii sheeg maxaa la dhahaa ma daboolno een waxaan la xanaaqsan oo shucuurtayna kacinan waa xamdi darteed ayaa qoraxdan isugu imaanay wax noo doodaya ma lahan wax noo ii sheeg inoo dabqanaya ma lahan annakaa gabdhe eh annakaa ii sheeg maxaa la dhahaa na xanuujinaysaa dhibaatada meesha taalo xamdi abtigeed oo la yidhaahdo maxamed caraali culusow ayaa waxa uu sheegayaa in markii meydka isbitaalka la geeyey loo xaqiijiyey in gabadha laba nin ay kubsatay laakiin isla markiiba matoor kale la saaray dhakhaatiirtii isbitaalka dheecaanadii la qaadayey berri noo kaalaya si cadcadayntiinna u qaadatiin markiina la yidhi eheladiinnii aad tihiin ma noo suuro gelin in nala siiyo caddaymihii markaan tagnay laba saac markaan tagnay oo aan ku sii sugnay dhakhtarka xafiiskiisa ku sii sugnay afar qofood oo qofka ugu dhalinta yar uu aniga yahay markaan tagnay afar qofood markay meesha tageen afartii waxaa la yidhi wuxuu yidhi laba qofood saas laba farood inta yidhi ayuu yidhi labo ayaa kufsatay cidda dhehaysa waa baaraha isbitaalka madiino afar nin annagoo ku taagan ayadoo lagu taagan yahay afar qofood oo qofka ugu dhalinta yar uu anigaan hadda hadlaya uu yahay ayuu yidhi labo ayaa kufsatay intaasaan ka helnay horteennuu ka yidhi ilaahay baa ogaa annaguna waan ogeyn saacado yar kadibna wuxuu yidhi iisoo dira si ay dhiha ii timaado hayga qaaduuq yar kabacdi markaan la soo naqanna annagoo sarkaalkii arrintaas inuu qaado si ay dhiigeeyo loogu tala galay markaan tagnay asigana ay dad kale u yimideen annagu waxay u sheegeen iyo ma garanayno waxaa dhacday inuu yidhi waxba kufsi ma jiryo waxaa yidhi waa dhakhtarkii dhacaanka ka qaaday oo baarista shaqada ku lahay oo qaabkaas markii hore maqhribtii hore dhacaanka ka qaaday oo hawsha waday isagaasaana yidhi annaga laba qofoodba noogama imaan hal dhakhtaraa nooga yimiday halkii dhakhtaroo nooga yimidaana sida nugu yidhi annaga sebtembar laba kun iyo labaatan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa u dhacay guri qoys danyara ay degan yihiin oo ku yaalla degmada shangaani ee magaalada muqdisho hooyadii reerka ayaa la carartay nafteeda iyo gabadh yar oo u joogtay kadib markii ay daaqadda ka baxeen waxaanay ku tashanayn amaba aanay ku fikirayn ayaa goobta ka dhacay waxa ay ka baqaysay in ayada amaba gabadheeda yar la kubsado laakiinse wiil yar oo ay dhashay oo goobta ay kaga tagtay ayaa labadii askari waxa ay kula kaceen ficil liwaad ah waxay ahaayeen askar sarqaansan oo waxyaabaha maanka dooriye iska soo buuxiyey taas ayaana waxay keentay in midkood aroortii loogu yimaado asiga oo ku dul jiifa inankii ay faraxumeeyeen dhacdadaas waxay ahayd habeenkii sabtida oo ay ahayd bisha labiyo toban taariikhda anoo gurigayga jiifo ay sideed saac tahay habeennimo aa laygu soo weeraray laba nin oo iskarta dharka milatariga xiran hadday isoo weerareen aniga shanqadhaan maqlay shanqadha haddaan maqlay niclo yaraan haystay waa ifiyey haddaan ifiyey shanqadhi waa la joojiyey aan jebinayay daaqadii baan iisoo fuqday aniga tanyar oo markaa iisoo kacday dirshadaan kala booday intaan dirshadii kala boodin oo meesha aan fujinaya waxaa dhacday xabadii ugu aaminsiinayo banaankuuna taagan yihiin labada iskari banaankay taagan yihiin xabadiyaa la soo riday oo laigu aamusinayo waan aamusay markay xabadii dhac ay tiri ee meesha qaac tiri aa sigadeedii soo daadatay ana meeshaan aniga gabadhii ka boodnay markaan arkay inaan waxba i gaarin aan gabadhii la cararay adinkii ugu dambeeyey hadduu dhacay waa laysoo raacay wiilka baa nin kale saa looga kor qaaday kii kalena maana ugu imaanin iyo qorigii iyo sakiin iyo kabihiisii aa meesha laga bixiyey wiilka ninkana waa qaawanaa intaasaa u joogay surwaalkii ciidamada buumihiina wuu xirnaa intaasna surwaalkaa u taagnaa kabihiisiina meeshaana laga qaaday qorigana meeshaa laga qaaday tuuryada haddaan bilownay waa lasoo bixiyey mootaa la saari mootadiiaan ku hubsanay saldhigga dhakhaatiirta ayaa baaritaan ku sameeyey wiilka yar kadibna waxa ay caddeeyeen in falka liwaadka lagula kacay wiilka isbitaal madiina la geeyey shalay haddii isbitaal madiina la geeyey waxaa dheecaana laga qaaday waxaa laga helay shahwadii ninka maxay aheedoo kale ku siiyaa jiraa la dhahay maantana waxayna soo siiyeen caddayn wanaagsan ayna soo siiyeen ka warran haddii adiga oo dhibana ah kii horay kuu dulmeeyey aad dib uga baqayso fardowsa oo wiilkeeda falka foosha xun lagula kacay iska daa inay cadaalad heshee waxay ka baqaysaa in nafteeda la dhaafiyo oo la dilo taasi waxay keentay in habeenkii gurigeeda ay ka dhexdo oo xitaa aanay hal meel ku aaminin nafteeda ee ay meeshay fiidka hore seexato saqdhexa ka dheelmato oo ay xaafado kala aado hooyo soomaaliyeed ahay wiil soomaaliyeedna waayo yaa hooyo amminkaygana ma sugnaa ani xaali gurigeyga ma hooyan habeen horena gurigeyga uma hooyanin laba meelood baan xaali kala seexda dhafar saa'idana waan iga muuqdaa iyo dhibaato saa'id ah gurigeyga waa u jeediin haddaba sidee bay hooyooyinku u dareemayaan kufsigan sii socda ee aan weli si dhab ah loo xakamayn maxaase dhibaataha kufsigu gabdhaha loo geystay uu ku reebi karaa haddii ayba dil ka badbaadaan waxa aan dareemayno annaka ka dumar ahaan iyo ka hooyo gabdho dhashay ahaan adiga laftaada hooyaa ku dhashay oo gabar aa kula dhalatay waxaa dhalaysaa gabar waxaa rabtaa in aad guursatid gabar kale xanuun bay leedahay oo meel meel uu ku egyahay aysan jirin xanuun joogto ah oo haddii xataa lacalla yani ay bogsooto ay hesho nin kale iyo reer kale iyo nolol kaloo raaxo ah waxaa laga yaabaa inaysan soo noqonin oo si caadiya aysan kusoo noqonin waxaa laga yaabaa nimco kale uu siiyo ilaahay inaysan inaysan yani inaysan qaadanin sidii oo loogu talagalay oo dabiiciga ahayd inaysan oola noolaanin maxaa yeele qof ayadoo yar oo dhaawac waaye yani oo ku dhacay aqliyan iyo maskixiyan iyo jir ahaan iyo meel walbaba dumarka kufsigu wuxuu ku reebaa utun iyo xasuus aan qurxoonayn waxaana nala gudboon in qof waliba ka hortagiisa uu ka qayb qaato waxaa keenahaya oo joogtada ah waxaa keenahaya qamriga waxaa keenahaya daroogada waxyaalahaasoo kale iyo niman dabcan anshax xun dad niman anshax xun baa waxaas keenaya qofka kufsiga loo geebsadaa dhibkiisu ma yara marmarka qaarkood kufsigu wuxuu noqon karaa kufsi qofkiina la dilay oo laysku daray dil iyo dhib midna wuxuu noqon karaa midka badan oo loo badanya oo ah qofkii la dili maayo laakiin waa la kufsanayaa markii la kufsana qofka haweenayda maxaa ku dhacaya waxaa ku dhacaya waxaa nolol iyo geerin uu u dhaxeeya oo ah jirkeedii baa wax loo geysanayaa nafsadeedii baa wax loo geysanayaa waxaa la arkaa ninka kufsaday inuu cuduradan layska qaabo oo cuduradan qaadsiiyo waxaa la arkaa kadib inuu maxalkeeda wax u geysadon kadibba dhalin ayaa la arkaa marka waxyaalo aada ceeb bay la socota qoftan iyo reerkeedii ceeb bay ku arlayaan wax sidaasaa waxay keentaa inay inta badan qarsadaan in badan oo hablaha la kufsaday ka mid ahi ayaga ayaa waxa ay qayb ku lahaayeen fududayntiisa waxaa batay nimanka guriga ay degan yihiin gabdhuhu ay ugu tegayaan amaba hoteelada ku ballansanaya kadibna sidaa ku fara xumaynaya hooyooyinka waayeelada ah ee waaye aragga ah waxay qabaan in kufsigu aanu sidaa u baahayn haddii habluhu aanay kaalin ku lahayn dadku waxay eedeeyaan keliya ragga wax kufsada yay eedeeyaan dembi waxaa jira haweenkuba ay leeyihiin oo kaasoo ah shareecada islaamka iyo dhaqanka wanaagsan iyo asluubtu way kala xadaday raggiiyo haweenka xaduud bay u kala samaysay inaan laysku cidlaysan meel cidlaa inaan layska helin inayan sahalin gabdhuhu wixii kufsi iyo dhibaato keeni kara gabdhuhu waa inayan sahalin ayaga laftoodu oo ay ka qayb galaan midii aan saaline ay kas iyo maag loogu bareero waa taas waan ka xunahay aada iyo aad baan uga xunahay gabdhuhu ha is astureen ha xishoodeen meel xunyay istaagin meel xunyay seexanin wehel ha samaysteen ha guursadeen mar walba wanaagga gabdhuhu horta waa inay ku fakaraan ficilada qaar ma ahan kuwo waddankan muslimiintu leeyihiin ka dhici jiray amaba lagu arki jiray ilmo yaroo lix jira toddoba jira toban jira oo aan yeelanba oo ninba qaadi karin maxaa laga kufsan wiilal baa la kufsanaya marka taasi kufsi maahee waa mashruuc la soo xawilay oo la rabo dadkeenna iyo dalkeenna in lagu baabi'iyo oo lagu ceebeeyo iyo diinteenna marka soomaalidu dhaqankii diintana waa ka tagtay jawaahir baarqab waxay ogaa kartaa macluumaad badan maadaama ay si buuxda ula shaqayso hay-adaha shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga waxay qiraysaa in kufsiga iminka socdaa uu yahay mashruuc shisheeyuhu uu wato oo ka dhan ah diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida hadalhaynta kufsiga marka in ayd mararka qaarkood aad isdhihi karto malaha waa mashruuc ama waa fikir kale oo markaas aad isleedahay in lagu dhaawacayo diinteenna iyo sharafteenna marka dhan kale loo dhigo marka waddan uu ka dhaco dagaal ama colaado sida adduunyada caadayan ay u tahayba wadanku markuu burburo dhan walbaba uu ka dhinto dhaqankii iyo diinteennii iyo sharafteenni iyo cizigeennii waxaan ku habboonayn ayaa inagu socda waxaad moodaa marka in badan oo magaaladan anuu aan u soo joogay kufsiyada aan aragnay caruurta yaryarayd ee afgooye kuwo badan oo magaalada muqdisho jooga ee shalato oo ugu dambeysa kaaraan kufsiga ka dhacay gabadha yare shan jirka ah ee wiilka yaraa ee toban jirka ah ee degmada shangaani xamdo yar oo iyadana dabaq laga soo tuuray ee waa dhibaato marka aan isleeyahay u baahan in loo helo xal cadaalad ku salaysan
qurbajoogta iyo dadka kale ee la shaqeeya waxay ka ugaarsadaan jaamacadaha iyo iskuulaadka iyagoo xoogaa sandareerta ah bixinaya si ay u helaan hablo ay sharaftooda ku dhayeelaan gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta badan waa la ugaarsadaa waxaa laga ugaarsadaa goobaha waxbarashada iskuullada laga ugaarsadaa jaamacadaha laga ugaarsadaa waxaa magaaladan jooga dad yacni inay sharafka yacni gabdhaha muslimaadka baabi'iyaan dhaamaan oo burburiyaan usoo xiita ayaa jira oo qaarkood ka yimid dibadaha qaarkood dalka jooga oo isbahaystay shabakad waxaa jirta magaalada muqdisho joogta ee lasoo ogaaday oo gabdhaha ka ugaarsada daraakiskan hadda la sheegayo oo maanta laga sheekeynayo haddii gabadhu ayada isan doonan ama wiilku usan doonan laakiin waa loo keenaa waxaan ogaanay in gabdhaha ay jiraan gabdho kale oo saakhidaad ah oo qadki ka dhacay oo muxuu ahay dulloobay oo gabdhaha muslimaadka wanaagsan inay ceebeeyaan ama ay muxuu ahay sharaftooda dhaamaan ka shaqeeya jira oo mushaar ku qaataba
intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyadoo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah intaaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh